kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aynu ku eegi doonno toddobaadkan guurka kharashaadka faraha badan uu ku baxo ee qurbaha iyo dhallinyarada dalal badan oo ka baxsan soomaaliya oo ah kuwa gobolka iyo qurbahaba waxaa ka jira maamuuska guurka xilliyada qaarkood oo ay dhacdo in dhallinyaradu ay ku bixiyaan kharashaad aad u fara badan marka loo barbardhigo kharashka ku baxa gudaha waddanka soomaaliya waxaa xilliyada qaarkood dhacda in hoteelo loo kareeyo gengimidda arooska lamaanayaasha oo iyagu u dalxiis taga dalal ka baxsan halka ay joogaan iyo qabanqaabada guurka gundhigiisa oo ay sal u noqoto in lacag xoogan lagu bixiyo dhallinyarada qaarkood ayaa sii aruuriya lacagta arooska muddo dheer si ay ugu suurowdo inay aas-aaska u qotomiyaan qoyska dhallinyaradaasi badankood waxa ay ku soo galaan waddankani habka soo galootiga qaxootiga waxaa dhacdo dhallinyarada marka ay lacagahaasi bixinayaan in lamaanayaasha labada dhinacba ay lacagta wada tabarucaan haddaba maxamed cali waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool gobolka californiya ee dalkani maraykanka oo ka mida gobolada ugu qaalisan xagga guurka marka loo barbardhigo waxa uu dhowaan gaaray dalka yuganda si uu halkaasi ugu soo guursado afadiisa waxa aan su-aalay waxa ku dhaliyey inuu afrika u guurtago in soomaalidu afrika ay guur u doonato gaar ahaan ragga ayaan ka hadlayaa waxaa la dhihi karaa afar waxyaalood ayaa sabab u ah midda koowaad waa dhaqaalaha xaggeeda midda labaadna waa dhaqanka oo inta ka jira midda saddexaad waxaa ku tilmaami karaa dhibaatada qoyska markay isguursadaan oo halkan aada u badan oo oo la xiriirta xagga dhaqaalaha iyo iyo xagga caruurta midda afraadna waxaan dhihi karaa karti la-aanta micnaha ka imaan karta markii ilmo yimaadaan soomaalidu ilmo badan ayay dhalaan shan saddex toddoba toban marka afartaas ayaan isdhihi lahaa waa waxyaabaha keenaya in raggu ay xaggaasi ay ugu doontaan dumar waa tahay adiga haddaan su-aal keedisa ku weydiiyo ee guurkaaga waxaad dalbatay ama aad door bidayba inaad ka dhigto afrika marka ujeedaduma waxa ay tahay dhaqaalaha iyo qarashka faraha badan ee halkani guurka ku baxaya inaad ka baaqato aada iyo aad midda koowaad dhaqaalaha waa sax oo xagga dhaqaalaha xagga jeebka ku fiican markaad xagga ku gursato stress dhibaato badan iyo deymo badan iyo waxyaabahaas iyo walwal kama qabtid markaa fiirisana xagga dhaqankana waa waxa waaye waa waxyaabo badan ayaad xallin kartaa oo dhaqan ahaan aad ku xallin kartaa waa xagga micnaha qoyska iyo xagga caruurta iyo halkan caruurta waxay u baahan yihiin xilli badan in la geliyo macnaha soomaaliyana ilmo badan inaan macnaha aan dhalnaan rabnaa cadar kaahin waxa ay horay u ahayd fanaaniintii ugu caansanaa soomaaliya haatanse waxa ay kaalin firfircoon uga jirtaa soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkani maraykanka khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey soomaalida halkaasi iyo sida ay u qabanqaabiyaan xafladaha guurka ilaa waxaan joogay ilaa labaatan sano muddo ah baan joogay waddankan waddankeenii qaab kalena loogaga dhaqmi jiray oo loogu aqalgeli jiray arooska iyo kharashkiisa ninba hayntiisa ay ahaan jirtay hadda maada qurbihii markii la yimi especially north america dadku jeebkooda wuu isu wada dhow yahay dhalinyaradu waxay u aqalgalaan hal nooc bay u badan tahay waxay u aqalgalaan oo alaabtooda iyo diyaar garowgoodu horta wuxuu socdaa muddo shan sano saddex sano afar sano si hal habeen ay u aqalgalaan oo kharashkaas dhowrka sano la shaqaynayo hoteelkii iyo hoolashii oo tooneeyo kun ay ku baxayso iyo in ka badanba cuntadii toobkay xidhanaysay oo isagana dhowr kun ah kharashyo kale dad kale waxyaalo adigu fara badan adigu waxaa laga yaaba dadka qaarkii inay soddon kun afartan kun inay ku aqalgalaan baa laga yaaba hal habeen ay baxdo waxaasoo lacaga ururintii keliya kuma imane credit card waxa la yidhahaa la isticmaalaa oo la xoqdaa credit-kaasaa la marinayaa alaabtii waa lasoo daynsanaya ilaa dhowr sana lagu bixinaya furniturkii gaari baa laga yaabaa in la amaahdo waxaa laga yaabaa bil kabacdi arooskood iyo henimuunku markuu dhamaado in gaarigii la jiitaa laga yaabaa oo kharashka wuu isdhimaya credit cardkii baa la bixin kari waayaya dhibaatooyinkaasaa ka haysta marka anu waxaan kula talin lahaa si ilaahay hortii isaga aqalgala kharash yar maadaama aad si ogoshihiin maxaa idin kalifayaba oo torturka iyo dhibtaaba idinku wacan waa si yaroo dhib yar oo xagga diinteenana u wanaagsan qur-aan yar iska akrisataan si yaroo macaana waalidkiina aada lacag u dirtaan ama aad dhul iyo ku iibsataan aad baad guri siisataanba waa tahay cadarkaahinay dhaqaalaha farahaasi badan eed sheegtay soddonka kun afartanka kun ee doolar inay ku dhadhowdahay ma gabdhaha riixa mise wiilasha waa loo siman yahay weliba gabdhaha waxaan u malaynaya inay gabdhuhu lacagta inta badan ay gabdhahu bixiyaan because xaggan kharashka badan waxaa burshareynaya dumarkaa wada dumarka ka madaxa in kharash badan burburo marka iyagaa kolley dhaqaalaha badan dee labadoodaba waa shaqeeyeen haddana dumarkaaba sii shaqo badan ba runtii ama xagga maaragtay safe garaynta iyagaa ku badan oo lacagta aada u ururin yaqaana marka gabdhaha waxay ka go-anta iyagay ka go-anta ma ahan oo keliya in ay jiraan dhallinyaro aan jeebkooda uga turan si ay damaashaadka xilliga guurkooda farxad badani u dareemaan laakiinse dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro fara badan oo jooga qurbaha oo iyaguna aanan dhigan wax aroosa wakhtiga guurkooda waxayna taasi beddelkeeda kharashka ugu badani ku bixiyaan booqashada dalal kale iyo maraakiib lagu dul dhammaysto xilliga toddobada cisho ee guurka ugu horreysa qaarkoodna waxa ay fasaxyo u tagaan eheladooda si ay markaasi ula soo damaashaadaan kasakow kharashaadka xooggan ee ku baxaya guurka qurbaha waxa ay dadku si weyn uga cawdaan dhinaca kale howlo fara badan oo ay galaan inta ay ku guda jiraan qabanqaabada iyo maamuuska guurka taasoo wakhtiyada badan dadku aysan tahli karin inay ku bixiyaan qabanqaabada guurka toddobaadyo iyo xilli aad u fara badan xubintii qurbe oo maanta aynu ku eegnay guurka iyo dhallinyarada qurbahana waa naga inta inta aynu ku kulmi doonno xubintan ama guud ahaanba barnaamijkan barnaamij la mida inta ka horraysa nabadgelyo